waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali shirweynaha labaad ee waxbarashada dugsiyada gobolka banaadir ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iyadoo ay kasoo qayb galeen bahda waxbarashada maamulada waxbarashada gobolka banaadir bahda jaamacadaha midooda macalimiinta midooda culimmada soomaaliyeed xildhibaano wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo martisharaf kale shirka oo ay soo agaasimeen midooda dugsiyada gobolka banaadir ayaa intii uu socday waxaa lagu qaadaa dhigay hadaljeedino iyo dood cilmiyeedyo yoolkoodu yahay in la helo waxbarasho hogaamisa isbeddel wanaagsan waxaana ugu horayntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir ustaad cabdulqaadir maxamed xasan oo faahfaahiyey ujeeddada shirkaasi maanta barnaamijkan aan isugu nimid waa shirweynihii labaad ee aan qabanayno sanadkii labaad waxaa halkudhig u ah waxbarasho noo hogaamiso isbeddel waxbarashada aan hayno iyo ubadka aan waxbarayno iyo inta ku xeeranba waxaan rabnaa in isbeddel togan ay u hogaamiso dalka iyo dadka wax ka bedesho oo dhanka sanna ay isbeddel ugu samayso insha allahu tacaala falankeedana waan ku jirnaa waana gaari doonaa halkudhigeennu waa kaas shirka waxaan ka leenahay ujeedooyin marka ujeedooyinkan ka leenahay waa inaan howlgelino kaadiriinta waxbarashada aqoonta ku kaydsan maskaxdooda inaan soo saarno bulshada ay ka faa'iidaysato labo soo bandhiga mowduucyo loo baahi qabo iyo xal uhelidda mushkiladaha tacliineed ee ka jira dalka mar kasta waxaan soo qaadanaa mawaadiic kala duwan oo markaa taagan isla mar ahaantaana aan doonayno in xal ay u noqdaan tacliinteenna sidoo kale aqoon isweydaarsi xubnaha ka qaybgalaya shirweynaha iyo xubnaha goobjooga ah marka halkan dooda ay ka dhacaan ama warqado la soo jeediyo su-aalaha ka dhalanayo su-aalahaasoo runtii daaweyn doona sida aan rajaynayno waxa aan xalka u rabno guddoomiyaha majmaca culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad iyo xildhibaan cabdulqaadir faarax mire ayaa dhankoodii bogaadiyey bahda waxbarashada gaar ahaan midooda gobolka banaadir iyaga oona sheegay inay muhiim tahay sidii afartii milyan caruur soomaaliyeed ee aan iyagu waxbarashada haysan loo gaarsiin lahaa adeega waxbarashada cilmigu waa badan yahay ibliis waxbuu yaqaanay laakiin wuxuu yaqaana waa ku halaagsamay wuxuuna ka shaqeeyaa in dadku ay halaagsamaan buu ka shaqeeya marka cilmi loo isticmaalayo waa halaagid uu jiraa waxaa loo baahan yahay in cilmigeedu ahaado cilmi loo isticmaalo in dadka lagu hagaajiyo dadku maaragtay ay kusoo kobcaan dadku ay wax ku bartaan muwaadin soomaaliyeed oo muslin ah oo maaragtay laga ammaan helo ummaddiisa ixtiraamaya danta guud yaqaana cudurada bulshada kamarka kobcay ayaa loo baahan yahay marka waa bogaadayna kulankan iyo marat runtii shaqada lahayo kulanka lagu liibaano allah ka dhigo oo miraha loola jeedo ka soo baxaan innaga oo dhan oo isku duuban ayaan rabnaa inaynu u fakarno boqol sano guurada waxa weye ummadda soomaaliyeed oo caruurta bannaanka ka joogta oo afartan milyan waxa weye gaaraysa oo aan iskuulka dhigan oo xarun ay wax ku bartaan aysan waxa weye jirin inaan ku dadaalno siday waxa weye waxbarasho u heli lahaayeen inaan ku dadaalno boqolkiiba tobanka bulshadana soomaaliyeed ee i d b-yada iyo teendhooyinka jooga siday u heli lahaayeen waxbarasho waxway ku filan inaynu helno inaan dugsiyo u helno boqolkiiba labaatan iyo shanta baadiyaha wareegaysa oo bulshada soomaaliyeed ka tirsan yani siday waxaweye iskuulla iyo waxbarasho u heli lahaayeen inay helno boqolkiiba labaatan iyo lixda meelaha fogfog bulshadana ku nool siday dugsiyo u heli lahaayeen intaasoo dhan waxaweye kama maaranno guddoomiyaha midooda jaamacadaha dalka iyo guddoomiyaha akademi goboleedka afka soomaaliga ah ayaa dhankoodii goobta ka jeediyey hadal kooban aad baan u bogaadinaynaa bahweynta midooda dugsiyada gobolka banaadir shirweynaha ay qabsanayaan waana soo dhaweynaynaa waana garab taagannahay markaas waxaan leenahay garabkiini baan nahay waa nagu tashanaysa haddaana bahda waxbarashada iyo bahda tacliinta saraba intaba aad baa u mahadsantihiin kuwaas dana ku kaliftay inagu se soomaali hal afaan leenahay lahjadaba aan lahaana iyo afaf kaloo aada u kooban marka mushkiladaas inama hayso tan kale waxaa jirta dad aaminsan afka caalamiga ah ayaa wax lagu bari karaa oo af ingiriisiga ay qaataan waa aqoonyaro ay u geysa ee taasna natiijadeeda waxaa la arkay inay maaragtay miradhal fiican aanan ka helin horumarka xagga waxbarashada ugu dambayntii shirweynaha waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo la xidhiidha sidii isbeddel muuqda looga samayn lahaa waxbarashada dhallaanka soomaaliyeed sannadaha soo aadan iyadoo la abuurayo jawi waxbarasho wax ka qabashada saamaynta ay baraha bulshada ku reebaan waxbarashada dhallaanka soomaaliyeed iyo in bahda waxbarashada kaalin muuqata ay ku yeeshaan dejinta shuruucda waxbarashada ee guud ahaanba dalka iyo qodobo kale waa dhanka kale wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland ayaa soo gebagabaysay imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka saddeedaad dugsiyada puntland kaasoo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socday munaasabad kooban oo xidhitaanka imtixaanaadkaasi ku aadan oo garowe lagu qabtay ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland agaasimaha imtixaanaadka dowlad goboleedka puntland iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka nugaal waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka puntland fu-aad axmed abshir oo isagu bogaadiyey ardada macallimiinta iyo intii kale ee gacanta ka geysatay in imtixaanaadku ay si nabadgelyaha kusoo dhammaadaan waxaan rabaa halkan inaan eh, si rasmiya uga dhawaaqay inuu imtixaankaas fasalka sideedaad ee shahaadigu si nabad ah oo guul ah oo aan wax khalkhal ah uusan jirinin marka loo barbardhigo sannadihii horena runtii wax weyn oo isbeddel ah oo wanaagsan ay ku jireen inuu noo soo gabagaboobay oo halkaa ku soo idlaaday ardayda waxaan u rajaynayaa ka qayb qaadatay dhammaan eh, fasallada eh, sideedaadka ee guud ahaan xarumaha kala duwan ee puntland ka kala yimid eh, dugsiyada kala duwan ee puntland inaan halkan guul uga rajeeyo Een, waxaan rabaa sidoo kale inaan bogaadiyo een, xafiiska imtixaanaadka iyo howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo ku howlanaa shaqadaas hadday tahay madaxda wasaaradda hadday tahay madaxda gobollada eh, iyo degmooyinka ee wasaaradda waxbarashada kormeerayaasha kala duwan intaba inaan ku bogaadiyo shaqada quruxda badan ee mas-uuliyadda leh ee runtii aada iyo aad ay si howlkarnimo leh u muujiyeen inay hawshaas gutaan ay dalkooda iyo dadkooda u hayaan iyagana waxaan rabaa si gaar ah inaan u bogaadiyo guud ahaan waxaan leeyahay bahda waxbarashada meel kastoo ay joogaan waa u hambaliyeynayaa halakan in imtixaankii uu soo idlaaday waxaan rabaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo waalidiinta runtii wakhtiga gelinayay oo kusoo tiriya tacbeelayay een, ardaydaas een, fasalka sideedaad iyo guud ahaan ardayda u fadhiisatay imtixaanka dadaalkoodii inuu miro dhalay inaan maaragta halkan uga bogaadiyo waxaana u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyaga iyo ubadkoodaba inay waxbarashada inta dhammaystiran ay usii wataan ka wasaarad ahaan annagu diyaar baanu u nahay waana een, waxaana ballan qaadaynaa heeganna u nahay inaan dardargelinta iyo horumarinta arrimaha waxbarashada iyo mas-uuliyaadka naga saaran ka wasaarad ahaan sida ay tahay inaan u gudanno sidii aan ku ballannay oo madaxda ee naga sarraysaa noo idmatay inaannu uga soo dhalaalno ilaahay hortiina nala kula xisaabtami doona dhinaca kale iyada oo dhibaatooyin fara badan ay sababeen isbeddelka cimilada gaar ahaan dalka soomaaliya ayaa si arrintaasi wax looga qabto bangiga horumarinta afrika waxa uu dalka soomaaliya ugu deeqay lacag dhan siddeed iyo toban milyan oo dollar waxaana arrintaasi lagu soo bandhigay shirweyne ay ka qayb galeen dalal dhowr ah oo qaaradda afrika ku yaala ka oo ka dhacay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya shirkan ayaa waxaa soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ka uu xaqiijiyey in bangiga horumarinta qaaradda afrika lacagahaasi ugu yaboohay dalka soomaaliya si wax looga qabto dhibaatooyinka abaaraha iyo daadadka ee ay sababeen isbeddelka cimilada ee guud ahaanba dunida ka jira waxaanu joognaa magaalada nairobi oo aniga iyo wafti aan hogaaminaya aan kaga soo qayb galnay shir weyne shirweynihii sanadlaha ahaa ee bangiga horumarinta ee afrika shirkanoo sanad walba la qabto dalal kala duwan kolba lagu qabto sanadkanna lagu qabtay dalka kenya waxaa lagaga hadlayaa guud ahaan sidii caqabadaha horumarineed iyo kuwa ka dhashay isbeddelka cimilada iyo aafooyinka dabiiciga ah wax looga qaban lahaa iyo sidii hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda sida bangiga horumarinta afrika uu ka mid yahay dib u habayn loogu samayn lahaa si ay u noqdaan qaar baahiyaha dhabta ah ee qaaradda afrika hayste ka jawaaba kulamo fiifiican baa runtii noo dhacay shalay waxaanu ka qayb galnay oo aanu qayb weyn ka ahayn danaheenana ka jeedinay kulanka gaarka ah ee qaybta innagu aynu ka tirsannahay bariga afrika oo lagaga dooday arrimaha guud ee gobolka geeska afrika iyo caqabadaha haysta ee bariga afrika aan kaga wada hadalnay iyo horumarinta mudnaanta arrimaha meelaha leh waxaa kale oo runtii farxad weyn noo ahayd in aanu maanta oo bishu tahay sideed iyo labaatan bisha shanaad aanu kala saxeexanno bangiga horumarinta ee afrika mashruuc aad iyo aad u muhiima oo ku kacaya lacag dhan sideed iyo toban milyan oo lacagta dollarka maraykanka ah oo loogu talagalay in wax lagaga qabto dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada sida daadadka fatahaadaha abaaraha waxyaalahaas loogu talagalay weliba gaar ahaan abaaraha iyo runtii soo noqnoqda in wax lagaga qabto guddoomiyaha ayaa qeexay faa'iidada ay soomaaliya ka helayso barnaamijkaasi taageerada oo lagu xoojin doono horumarinta iyo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha dalka waxaana sidoo kale barnaamijkaasi deeqo ka helay dalal ay ka mid yihiin jabuuti iyo comoros hase yeeshee dalka soomaaliya uu helay konton boqolkiiba deeqdaasi marka wuxuu wax ka tarayaa si weyn wuxuu ka tari doonaa inuu dib loogu dhiso oo lagu xoojiyo hay-adaheenna arrimaha u xil saaran awoodooda kor loogu qaado siyaasado iyo sharciyo wax lagu sameeyo sidoo kalena dadka beeralayda ah iyo dadka xoolo dhaqatada ah iyagana runtii taageero weyn loogu geysto oo caymis runtii xoolahooda iyo beerahooda loo caymiyo si marka dhibaatooyinku ay u dhacaan runtii wax loogu qabto oo loo caymiyo wax soo saarkooda iyo xoolahooda runtii arrintaasi arrin guul weyne bay ahayd wuxuu ahaa barnaamij lagu taageerayay guud ahaan dhowr dal oo soomaaliya kow ka tahay dalalka kale ee ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa jabuuti comoros iyo south sudan guud ahaan lacagta mashruuca loogu talagalay oo shan iyo soddon milyan soomaaliya waxay ka heshay in ka badan boqolkiiba konton sideed iyo toban milyan baa soomaaliya ay heshay runtiina waan uga mahad celinaynaa runtii dalalka kaalmada bixiyey iyo guud ahaan bangiga horumarinta oo shaqo weyn dalka dhanka horumarinta ka haya
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho